bismi illaahi raxmaan raxiim kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwooda ugu doorkuran waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo cambaaraysay fal lagu arqaladaynayo amniga dalka soomaaliya taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed oo tababaro usoo xiray cutubyo ka tirsan ciidanka gaarka ah ee galleer oo ka qeyba ciidanka booliska soomaaliyeed guddiga doorashooyinka qaranka oo maanta kulan la yeeshay ururada siyaasadda warka dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan dhaawacyo badan oo la dhigay isbitaalada ku yaala ghaza
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda sifaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu doorkaroon markana waxaad kusoo dhowaataan asigoo faahfaahsan war-saxaafadeed ay soo saareen dowladda soomaaliya ayaa waxa ay ugu hadashay dagaalka ciidanka dowladda iyo mucaaradka ku dhex maray magaalada muqdisho warkani waxaa inoo eegayaa cabdulaahi cismaan dowladda federaalk soomaaliya ayaa cambaaraysay falal lid ku ah amniga caasimadda oo ay ku dhaqaaqeen xubno siyaasiyiin ah oo doonayay inay xoog kula wareegaan saldhigga booliska ee degmada warta nabadda ee magaalada muqdisho dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay kaxun tahay in siyaasiyiin ku haminaya qabashada talada dalka inay isku dayaan daadinta dhiigga shacabka iyo kan ciidamada qalabka sida ee ku hoolan difaaca dalka iyo dagaalka looga soo horjeedo argagixisada dowladda soomaaliya ayaa caddaysay in dhibaatada maanta ka dhacday saldhigga degmada warta nabadda ay mas-uuliyaddiisa qaadanaya xubnihii sida bareerka ah ugu xadgudbay jiritaanka dowladnimada amniga kala dambeynta iyo shuruucda dalka dowladda soomaaliya ayaa ugu baaqday siyaasiyiintaasi iyo ciddii kale ee qalqal gelinaysa amniga inay ka baantoobaan falalkaasi gurcan una hogaansamaan sharciga ee dastuurka dalka u degsan ugu dambeyn qororaalka ka soo baxay dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay inay dowladdu u taagan tahay ilaalinta sharciga badqabka shacabka iyo hantidooda iyo in lala xisaabtamo cid kasta oo wax u dhimaysa amniga qaranka ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa tababaro usoo xiray cutubyo ka tirsan ciidanka gaarka ah ee galleer oo qayb ka ah ciidanka booliska soomaaliyeed maxamed nuur ayaa muqdisho kasoo diray taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho tababar uga soo xiray saraakiil iyo askar ka tirsan ciidamada booliiska gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababaran ee loo yaqaano galeer kaasi oo socda muddo saddex bilood ah tababarkan ayaa waxaa iska kaashanayay dowladda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale dowladda maraykanka iyaduna ujeedadiisu ahayd sidii loo xoojin lahaa awoodda ciidanka booliiska soomaaliya ee ka hortaga weerarada iyo khataraha argixisada islamarkaasna loo dumin lahaa shabkadaha amni darada abuura xiritaanka tababarkan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya jenaraal asad cusmaan cabdulaahi safiirka dowladda maraykanka u fadhiya soomaaliya richard reeli iyo sidoo kale agaasimaha guud ee hay-adda socdaalka jiisadaha soomaaliya mudane mustafi xulow tababarkan ayaa waxaa loo qabtay siddeetan iyo sideed askari oo ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliya kuwaas oo lagu qalabeeyey xirfado iyo sidoo kale aqoon dheeraada ku saabsan la dagaalanka argixisada iyo ilaalinta amniga guud ee dalka safiirka dowladda maraykanka u fadhiya soomaaliya danjire richard reeli ayaa sheegay in ciidamada booliiska soomaaliya ay wax badan ay ka faa'iideen tababarkan socday muddada saddexda bilood ah
mashruucani wuxuu ka turjumahayaa mucaawinada ay gaadhsiisay dowladda maraykanka soomaaliya dowladda maraykanka mar waliba waxay diyaar u tahay in dowladda soomaaliyeed iyo shacabkeeda ay amni noqdaan sidoo kale taasi annaga ayay dan noo tahay wadankeenada inuu noqdo wadan amni ah oo barwaaqasooran argagixisadan waxay halis ku yihiin soomaaliya gobolka dhan iyo sidoo kale dowladda maraykanka cadowgan waxay u baahan yihin in laga guulaysto on the battlefield and in civilian population centers. That's why we were glad to provide these resources and financial investment provided by the American taxpayer.
taas waa sababtaan ugu faraxsannahay inaan ku bixinayna deeqaha dowladda maraykanka ay ka qaadaysa dadka canshuurbixiyaasha taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya jarnaal asad cusmaan cabdulaahi oo dhankiisa hadlay ayaa sheegay muhiimadda ay u leeyihiin xoojinta awoodda ciidamada iyo ilaalinta nabadgelyada shacabka soomaaliyeed iyadoona la sii wadi doono iskaashiga dhanka amniga ah shaqo fudud ma ahan ciidan special force in laga dhigo oo la dagaalanka argixisada ah anigu waa soo maray tababarkan wixii ugu horreeyay ciidamadaaan kasoo galay bay ahayd weliba kuwo buuraha iyo banaanada si fiican looga dagaalamo marka maclimiinta aad bay umahadsan yihiin waxaan rajeynayaa waxa ay intaa tababarayeen result fiican insha allah inay kasoo dhasho guddiga doorashooyinka qaranka ayaa maanta kulan la yeeshay ururada siyaasadda dalka cabdirasaaq suleemaan ayaa inuu eegaya guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo suudimaha ayaa kulan gaara la yeeshay ururada siyaasadda dalka ujeeddada kulankan ayaa ahayd ka taligelinta ururada siyaasadda ee habka magacaabista musharaxiinta golaha degaanka maxamed aamiin oo ka mid a xubnaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo suudimaha ayaa ururada siyaasadda ee diwaan gashan u soo jeediyey in ay isku biiraan si ay awooddoodu u kobcdo taageero badan ay u helaan mudanayaal iyo marwoyin shirkan wuxuu qayb ka yahay dadaallada joogtada ah ee guddiga madaxa bannaan ugu jiro xoojinta wadashaqaynta iyo wadatashiga ururada siyaasadeed si loo xaqiijiyo in doorashooyinka dalku ku dhacaan si daahfuran oo hufan isla markaana maarayntoodu waafaqsan yihiin xeerarka doorashooyinka iyo halbeegyada caalamiga ah mudane ali marweyn madaxda sharafta leh ee ururada siyaasadda ee halkan joogo sida uu sheegay diiwaanhayaha guud ee xafiiska doorashooyinka qaranka shirkeennan maanta waa in lagu waxaa lagu falanqeyn doonaa arrimo dhowr ah oo muhiim u ah hirgelinta geedisocodka doorashooyinka kuwaa oo kale ah kow habka iyo hanaanka maaraynta soo xulista magacaabista iyo diiwaangelinta murashaxiinta golayaasha deegaanka ee ugu soo horeeya waxaan doonaynaa in dhammaan ururada siyaasadda ay si buuxda u fahmaan shuruudaha iyo habraacyada xulista murashaxiinta iyo wax kasta oo xiriir la leh hab sharci ama dukumenti ee la xiriira labo sida ku cad qodobada lix iyo tobanaad todobiyo tobanaad ee xeerka ururada diiwaangelinta xisbiyada ururada siyaasadda wuxuu ka hadlayaa waxaa loo yaqaano midowga iyo isbahaysi midowga isbahaysiga ururada siyaasadeed waxaynu falanqeyn doonaa hanaanka sharci ee loo maro sida ugu fudud ee loo hirgelin karo waxaa loo yaqaano isbahaysi ururada kuwaa oo ay tahay inay ka heshiiyaan in la helo heshiisyo lagu xoojinayo iyo shuruudaha looga baahan yahay si loo hubiyo hirgelinta tartan xalaal ah oo loo siman yahay qodobka saddexaad looga hadli doono shirkeennan waxaa ka mid ah astaamaha ururada iyo warqadda codbixinta ballot paperka waa arrin muhiim ah oo sharci ah jiritaanka astaamo ururada lagu kala garto si looga fogaado isku ekaansho dhalin kara jahawareer ku dhaca codbixiyaasha iyo taageerayaasha ururada taa oo sababi karto inay codkoodu siiyaan ururkii ay doonayaan ma aha mid kale ama ururkii ay taageersanaayeen maahna mid kale inay siiyaan mudane ali marweyn guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka waxa uu rajaynayaa in ururada ururada siyaasaddu ay si firfircoon uga qayb qaataan dhegeysiga iyo fahamka dhammaan qeybaha kala duwan ee cashirada kulankan wadatashiga ah ayaga oo keenayo talooyin su-aalo iyo fikrado wax dhisaya si loo hormariyo hanaanka doorashooyinka qarankeenna waxaan ku boorinaynaa dhammaan ururada siyaasadda inay xusuusnaadaan in ay yihiin lafdhabarta iyo saamileyda siyaasadeed ee ah dadka ay sugayso himilada ummadda soomaaliyeed ee doorasho dahfuran oo lagu xaqiijiyo dimuqraadiyadda dalka maxamed cumar dalxa oo ku hadlay afka ururada siyaasadda dalka ayaa kulankani ku tilmaamay mid muhiimad gaara u leh dalka iyo ururada siyaasadda isagoo soo jeediyey in mar kasta midowguu ka fiican yahay tafaraaruqa kulankan wuxuu daarnaa kalwarqaadasho iyo xog siin hannaanka ee doorashada sida qaab ahaan ee ay u diyaariyeen inay u dhacdo guddigii madax bannaanaa ee doorashooyinka loo xilsaaray labadaraadle weliba golaha deegaanka oo isaga la filayo insha allah wakhtiyada soo socda ee dhow in la galo maaragtay
wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya iyo odayaasha dhaqanka soomaaliyeed ayaa isku raacday in tallaabo laga qaado dadka baraha bulshada ku aflagaadeeya madaxda qaranka maxamed tarsanna ayaa inoo faahfaahinaya halkan oo ah wasaaradda arrimaha gudaha ayaa lagu qabtay shir looga hadlayey sidii baraha bulshada looga joojin lahaa aflagaadeynta madaxda jaa'ifaynta dowladda iyo sidoo kale kicinta dadweynaha kaasoo ay ka soo qayb galeen odayaasha dhaqanka soomaaliyeed iyo wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya cali xoosh kulankan waxaa shir guddoomiyey wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane cali yuusuf cali xoosh waxaana uu ugu baaqay bulshada soomaaliyeed inay ka waantoobaan dhaqamada ah in la jaa'ifeeyo madaxda islamarkaana bulshada soomaaliyeed laga kiciyo baraha bulshada barihii bulshada waxaa ka dhacaya waa waa waa waa arkaysaaniin oo akhlaaqiyaadkii iyo habdhaqankii iyo ceebayntii iyo dowladdii muxuu ahaa jaa'ifaynteedii iyo noloshii oo dhan oo la fool xumeeyo oo mararka qaarkood aas odhanaysid war see loosii noolaanayo see loosii noolaanayo waxaasoo dhan oo waxaa xun sheegaya kuwaan khawaariijtaabaa ku dhijira jib way ku dhex jiraan waxaas dhan iyagaa wax gashanaya wax kasta oo wax fasahaadinaya ama wax beenaya wax haynaya barihii bulshada waxaa ka dhacaya waa waa waa waa arkaysaaniin waa dhaqangadoon shalay baad diintii muxuu ahaa kooxo soo baxeen khawaariija oo sidaynu u naqaanay iyo dhaqankii diinteenna iyo dhaqankeennuba ay isgashanaayeen oo fiicnaa meel kale u leexeeyona waxay noqdeen dadil iyo fasahaad iyo waxaynaan garanayn iyo col ay banaanka ka keenaan marka duruufahaas muddo tiro badan baynu la noolayn dee halgankeedaa kolley lagu jiraa muxuu ahaa oo ciidan iyo bulsho iyo madax iyo dhaqan iyo waa waxaynu la dagaalamayna iyo culimada kuwooda wanaagsan halgankaasu waa muxuu ahaa joogtu inoo yahay kan kale oo ka sokeeya oo akhlaaqiyaadkii iyo habdhaqankii iyo ceebayntii iyo dowladdii muxuu ahaa jaa'ifaynteedii iyo noloshii oo dhan oo la fool xumeeyo oo mararka qaarkood aas odhanaysid war see loosii noolaanayo see loosii noolaanayo waxaasoo dhan oo waxaa xun sheegaya kuwaan khawaariijtaabaa ku dhijira oo jib way ku dhex jiraan waxaasoo dhan iyagaa wax gashanaya wax kasta oo wax fasahaadinaya ama wax beenaya wax haynaya odayaasha dhaqanka ayaa sheegay inaysan mas-uul ka ahayn damiinana doonin dadka caadaystay inay baraha bulshada ka aflagaadeeyaan dowladda islamarkaana ka shaqaynaya inay taageeraan kooxaha xagjiriinta ah ee doonaya inay burburto dowladnimada soomaaliya dadka ma yaqaanaan dadka hadda jooga boqol kiiba sagaashan dowladnimo ma yaqaanaan waxaa la caynaa calankan calankan waa sumudda dalkan dadka mas-uuliyadda haayana calankan ay waardiye ka yihiin haddii dalkayna sumadiisa aan ku dheelno dhaqankayna aan ku dheelno diintayna aan ku dheelno dee meeshaan u soconno waxaa umaleha inay tahay meel hoogti ayaga qaybta wanaagsan waxba odhan mayna laakiin qaybta xun ee loo isticmaalayo baraha bulshada loo isticmaalayo dubinta qaranka qabiilaadka la weerarayo shaksiyaadka la weerarayo waxaan leenahay arrintaasu ma fiicne ka waantooba ka waantoobaan leenahay haddaanu nahay salaadiintiinii berri markaa laydi soo xidho loo odhan lahaa waar waxaa xidhan hebel baa xidhan ha noo soo gurmo waxaan leenahay imankaba kuma jiro qofkii bulshada u adeegsada wax ummadda fidmeynaya damiinkiisina kuma jiro annaguna uma soo gurmano uma soo ma soo damiinano kani waxa weeye dhinac walbau kaa soo gelayaa dadkii baa layska hor keenayaa dowladdii iyo dadkii baa layska hor keenayaa qabaa'iladii baa layska hor keenayaa markaa waxa weeye mushkilado fara badan ayuu abuuray baraha bulshadu ama dadku aflagaadeeyey damiinan maayo anuu haddaan ahay suldaanka beeshaa isagaa ee ka soo jeedo
dad kale qaybaha warbaahinta ee barabagaandada foosha xun ee qaranka lidka ku ah dhinac walba kaga ah inay iyaguna barahooda kantaroolaan oo ay joojiyaan hadday joojin waayaan sidii uu suldaanku yidhi haddaanu dhaqanka soomaaliyeed nahay annaga daminna loogu iman maayo waan waanna loogu iman maayo social mediaha oo si weyn ugu faafay soomaalida tobannaankii sane ee ugu dambeysay ayaa la aaminsan yahay inuu saameyn weyn ku leeyahay nolosha maalinlaha ah islamarkaana ay ku soo badanayaan dadka doonaya inay qalqalgeliyaan ammaanka kana hor yimaadaan halka aad naga dhegaysanaysaana waa radio shor markaana warka caalamka dhakhaatiirta ka howlgasha mid ka mid ah isbitaaladii ugu dambeeyey ee magaalada khasa ayaa sheegaya in ay la circirayaan dhaawacyadii ka dhashay duqeymo israa'iila ayna ku qasban yihiin in ay sameeyeen qaliin ay ku jiraan xaalada adag oo aan lahayn daaweyn suuxdin ah mid ka mid ah dhakhaatiirta australia oo si mutadacunimo ah ugu shaqaysanaya isbitaalka al-shifa ayaaba warbaahinta u sheegay in maalin walba ay la kulmaan dhacdo dad badan ay ku dhintaan halka mid kalena uu ka sheekeeyey sida cunuga loogu badbaadiyey jirka haweeney ur leh oo madaxa laga gooyey dhegeystayaal war wixii dalka iyo dibida cawna soo gaaray waa aniga intaa cidduu warka iga seegana waxay dib ugu daalacan karaan barta aan facebook kuleenahay reediyo johor waa anigoo cabdiqaadir maxamed iimaana sidaas iyo nabadgeliyo